ciidanka qaranka wuxuu halkan degay oo qabsaday toddoba sideedii bishan muxuu ahaa bisha koowaad sideedeedii halkaasoo aanay iska caabin badan la kulmin isla markaana si habsami ah ay u qabsadeen dadka deegaanka joogana sidii dhaqanka u ahayd si fiican looguna soo dhoweeyo
madaxa hoggaanka madaafiicda goobta ahna immiga taliyaha jiidani halkana joogno waxaan leeyahay ciidanka qaranka ee jiidan ku sugan waxa u harsan xuduuddii toddobaatan toddobaatan kilomitir ayaa noo harsan xadkii somalilan ay lahayd mudana madaxweyne halkan waxaa jooga ciidankii qaranka dowladda somalilan oo gudanaya waajibkiisii qaran halkan naga soo horjeedana waxaa jooga ciidamo badan oo lagu soo ururiyey kolley annagu wax dhiba labada dhanba dhib lama rabno kuwaasna waa dadkayagii kuwana waa dadkayagii wax dhiba lama rabno laakiinse waxa weeyaan waxaa la isla maandhaafiyaan waxa weeyaan war xadkaygii baan tegaya iyo tegi maysid iminka waajibkeenna koowaad waxa weeyaan halkan inaan joogno walaaliheenna waxaan leenahay annagu halkaasaan joognaa wixiina nabadan ku dhammaysannaha ayaan leenahay waxaanu joognaa furjiidii ugu horeysay ee ciidamada xoogga qaranka somalilan oo u jirta magaalada turaak toddoba kilomitir xigtana dhinaca xuduudda sidii laga dhawaajiyey weli xuduuddeenna waxaaynu u jiraa in ka badan toddobaatan kilomitir toddobaatanka kilomitir in xuduuddeenna u jirro waxaynu uga joognaa oo hadda uga maqannahay ceerin nabadgelyo iyo inaynu kala badbaadinta ummadda soomaaliyeed aynu walaalaha nahay saa la sheegay xuduudda intaaynu inoo dhima ka dhiman dalkeenna waxaynu uga joognaa inagoo dhowrayna in dhibaata halka ka sii dhacdo in magaalooyin maanta degan oo maartay walaalina soomaaliyed jaarka aan nahay inay dhibaata ku timaado aynan jeclayn dhankeed oo kaba hateen inaydan macnii wax tallaabo aynu isku ognahay oo ah difaaca halkaad joogtaan mahayna tunka ka baxsanaydaan ku tallaabsan baadi ku nibidnay aad iyo aadna waa idinku hambalayna runtii shaqada ballaanada haysaan jaranka iyo saaxiibadiisa kale maarta garbaho ah iyo dhammaan min taliye ilaa iyo maarta askariga hoose